odayaasha saaxiibadayda ah ee xildhibaanada sidoo kale warwadeennada baarlamanka marti sharafta ee maanta nala joogta aniga aqalka sare mudane cabdi qaysiid iyo marti sharaf kuma dari karo ee laba aqal oo hal baarlaman midaynayaan nahay marka sidaasi awoodeed waxaan leeyahay salaanta saaxiibadeyda aad la mid tihiin xildhibaanada kale bahda saxaafaddana waxaan leeyahay sidoo kale dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu mudana guddoomiye shiikhii noo furay saaxiibkeenna jesey waa ku mahadsan yahay in la iscafiyo waa wax wanaagsan cafintana waxa waaye faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah laakiin in laga tawba keena ayaa muhiim ah markaasaana si rasuulka ay noqonaysaa ataa'ibu min adambi kaman laa damba lah laakiin haddii qofka khaladkiisa uu kusii socdo oo loo sii saamaxo isagoo haddana dhibaato sameeya haddana ama qof ku xadgudba cafiskaasna iska dhex galo waa laga fiican yahay taa aniga ma rabo inaan ku dheeraado laakiin waxaan su-aalka keenayaa oo aan leeyahay mudane guddoomiye kollayba markii guddiyada baarlamaanka badi la dhisaayey adig waad maqnayd laakiin labada guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad way joogeen mudane guddoomiye guddiyada baarlamaanka ee shan iyo tobanka waxay lamid yihiin shan iyo tobanka wasaaradood ee ayaga ay ama xukuumaddu ay ka dhisan yihiin ee iyaga isnaaduraya ama ayaga ee iyaga labadooda is-eeganaya wax welibana waxay ku dhisan yihiin labada gole dheelitirnaan annaga nidaam soomaali ha xumaado ha samaado in wax loogu qeybiyo markii la dhisayo ayaa caadanoo ahayd weligeenna guddiyada baarlamanka guddoon bay leeyihiin guddi weliba saddex qofood ayaa beel weliba in laga helo guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo maarta xoghaye ayaa caadanoo ahayd haddii ay dhacdana in qola diyaadsanaysa xataa inta guddoonka uu soo farageliya ayuu ka joojin jiray laakiin tan waxaa dhacday wax raacsan calaa caqab ah oo madax iyo majo meelay u foorarto aan la garanaynin waxaa dhacday marka guddiyadan la dhisaayey in dad qaarkooda xaqay u leeyihiin inay israshaxaan oo guddoomiyenimo ama guddoomiye ku-xigeen waxaa looga joojiyey beeshaada way heshay guddoomiye adiga isma rashixi kartid oo dad badan oo micno leh oo baarlamaanka ku jiro oo magacyadooda haddaan ii baatay tiraahdaan sheegna aan sheegayo ayaa ku waayey xataa la yidhi ma tartami kartaan calaashaan beeshaada saddexda guddoomiye ee xaqa loo kala lahaa beel walba inay qaadato mid ka mid ah beeshaadaa qaadatay marka adig booskuma bannaana haddii nidaamkaasi la raaco way ficnayd laakiin haddana ma dhicin dhinac kale beelo oo ayagana inay mudnaayeen inay helaan guddoomiyahooda guddoomiye ku-xigeenkooda iyo xogeeyahooda ayaa waxaa laga dhigay nantanis oo la yidhi waxba ma artay ayaga yaan loo joogsanin oo aan guddoomiye ku-xigeen haysanin oo aan guddoomiye haysanin guddiga joogtadana waa baarlamaan yaraha uu ku dhisan yahay inuu noqdo matalaha baarlamanka marka ee sidaasoo kale ay gaarto in loo baahan yahay ujeeddadii looga dhigayba si dheelitiran in ay ka wada muuqdaan loo baahan yahay dhammaan si siman beelaha soomaaliyeed ee shanta ah guddoomiye sanadkan waxaanan horey loo arkin baa dhacay inta adiga aad maqneed ee la sameeyey haddana xaq kuma dhisna guddiga joogtada waayo beelo toddoba kursile ayaa ka maqan hal kursi beellaha loo ololeeyey in la siiyo guddoomiye ay qaadatay gudoomiye ku-xigeen qaadatay laba kursi qaadatay haddaanan majority defeatis minority aan ku dhisnayn haddaanan aqlabiyadda marna kor loo qaadayo sicirkeeda marna hoos loo dhigayo marna nin la leeyahay isma rashici kartid adiga beeshaadaa qaadatay beeshii kalena xaq ayada ay leeda leeyahay ka socda guddoomiye baarlamaanka waa khaldan yahay cadaalad darro xun baa lagu soo shaqeeyey oo aanan runtii la dulmay dadkii mudnaa inay wax saxaanaan wax ku dhilin guddoomiye annaga in wax laysu qariyo maaha caloosha in laysu furo waxaa ka horayso dunuubta dadka gelaya ee ku takrifalaya awoodaha baarlamanka guddoomiye sidoo kale waxaa la sameeyey xiriiradii baarlamanka ee halkan waxaa jooga jannano safiiro dad wasiiro soo noqday dad ma aragtay oo boligladas oo intaasoo luuqada ku hadlayo guddoomiye waxaad u dirteen shirarkii caalamiga aad ku qorteen dad aanan buuxin karin shuruudaha baarlamaanada adduunka looga mid noqdo dadkii mudnaana waxaad tirahdeen ha laga saaro for the sake of what annaga ninkaan annaga waxa waaye uma bogin ya cid maanta islagooda og male annaga maamul baarlaman waan soo shaqaynay lix sana iyo bar baan guddoomiye ku-xigeen soo ahaa cumranaa ma aanan arag awood sida tan baarlamaan loogu takrifalo awoodiisa oo xildhibaanada ee lagu tunto oo la bahdilo guddoomiye adigana allah kaa ogaado intaan maqalnahay inaad madasha nagu dartid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu